Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafuray mashruuca xalka waara ee kobcinta iyo sidoo kale horumarinta dhirta iyo sidii markaasi loo soo celin lahaa dhirta la xalufiyey waxaana daafurka mashruucan ka soo qayb galay ama goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland wakiilo ka socday hay-adda GIZ iyo xubno ka socday bulshada rayidka waxaana ugu horeyn goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kismaayo iyadoo sheegtay in ay diyaar la yihiin wada shaqayn hagar la-aaneed waxaan ka mid ahay anigu haweenka activistayaasha ah ee ka shaqeeya deegaanka si loo helo geed iyo haweenka ila midka ah waxaan ku hadlayaa ururka haweenka ee degmada Kismaayo magaciisa run ahaantii fatahaadihii aliina ee dhacay dadkii ay saameynta ku yeeshay ee ay dhibaatooyin ku soo gaadheen waxa ay ahaayeen haween soomaaliyeed ama ha ku barakaceen oo ha ku hoy waayeen ama ka caruur waayeen ama ha ku hanti waayeen ama meel ay ku gabaadaan ba ha waayeen maadaama ay haweenkii soomaaliyeed qofka ugu horeeya ay dhibaatadu saameysay ay noqotay waxaan ku qasbanahay in cin kasta oo ka shaqeynaysa deegaanka aan la shaqeyno oo si hagar la-aan oo la shaqeyno ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid saleebaan xaashi ayaa ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay mashruucani mashruucani laba ujeedduu leeyahay mid waxa weeye in la helo xarumo cagaaran oo dhirtii dib loogu soo celinayay deegaamadan wixii dhir ka lumay qaabkii dib dhib loogu soo celin lahaa oo loo abuuri lahaa dhir fara badan oo deegaanka dadka degani ay ka helaan meel qof kastaaba geedkuu baahan yahay uu ka heli karo in la abuuro oo ay ku dhex jirto ujeeddadii halkudhigii madaxweynaha soomaaliya ee federaalka ee ahaa soomaali cagaaran baan doonayaa inay dhalato ujeeddadii ujeeddooyinkiisii mid ka mida waa fulinaynaa qorshihii wasaaradda iyadoo ahaa deegaankan dhir baa ka luntay fara badan oo gacmaheenna aynu ku baabi'inay marka soo celintoodii in dib loo soo celiyo in wasaaraddu ka shaqayso oo isku hawshana qorshaheediina mid ka mida weeye innaga waxaan doorannay hadda daraasadda ku jirta mashruucan in degmo ka mida gobolka gedol laga qabto oo la yidhaahdo degmada doolow doolow waxaanu u doorannay waxaa isugu yimaada webiyo dhowra bay kulanta bay kulmisaa waana meesha biyahu markay ugu xooga ugu badan leeyihiin ay soomaaliya ka soo galaan bulshadana gacan baan ka siin doonaa wax badan iyagana waa u baahanay ra'yigoodii wixii ay ku kordhin karaanba